qoysaskan oo ku nool magaalada muqdisho oo saxaafadda la hadlay ayaa sheegay in dhul iyagu ay leeyihiin oo la deganaa in ka badan saddex qarni uu boobayo sarkaal ka tirsan dowladda federaalka sarkaalkan oo lagu magacaabo mahdi ayaa ah taliyaha booliska ee gobolka banaadir wuxuuna mid ka mid ah dadka sheegay inuusan ahayn mahdi oo keliya saraakiisha dhulboobka ku haysa balse ay jiraan saraakiil kale kuwaas oo ku howlan boobka dhulka ay leeyihiin dadka shacabka ah saakay marka nin jenaraalaan ahay dhahaayo dowladdaan u shaqeeyaa dhahaayo dhulkii saddex qarni iyo bar aan deganaay inuu qaato ma la asmacayo ilaa idinkiis ma ka yeeli doono dowladda oo xasan sheekh waxaan u sheegaynaa in uu ogaado meeshaas difaaca cirka wax noolo oo staa oo loo goyn kara ma jiraan haddii loo gooyana waa lagala naqanaa waxaan u sheegaynaa madaxweynaha dad badan oo maaragtay oo u maleeyo inay maaragtay owliye alle ay yihiin ayaa intay shaararka soo dhigtaana yimaadeen waxaa ka mid a booliska waxaa ka mid a duqa magaalada ninka booliska u ah oo la yidhaaho macalin mahdi waa ka mid marka dad badan oo ma garanaysaa oo madaxa ayaa yimaado waxaan rabnaa marka in cod dheer iyo cod gaaban aan ku sheegno dhulkaas ma la cuni kara mana soco kariyo xukuumadda uu hogaamiyo xasan sheekh maxamuud ayaa dhibaatooyin kala duwan ku haysa bulshada ku dhaqan gobolka banaadir iyadoo maalinba maalinta ka dambaysa ay sii soo tarayso dadka danyarta ah ee ka cabanaya saraakiisha ciidamada dowladda federaalka